wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay weerar la xiriira muwaadin soomaaliyeed oo saarnaa diyaarad ethoobian airline oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadin soomaaliyeed uu marka hore ka yimid uu marka hore kasoo duulay dalka shiinaha islamarkaana uu soo maray dalka etoobiya isagoona markii dambe soo gaaray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho qoraalka kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadinka la qabtay loona gudbiyey qeybta hakinta muwaadiniinta looga shakiyo ama ka yimaada dalalka uu ka dilaacay caabuqa crono islamarkaana waxa ay wasaaraddu sheegtay in ninkaas haatan lala leeyahay waraysi ku aadan safarkiisa iyo meelaha uu soo maray islamarkaana lagu hayo ilaa iyo haatan qeybta hubinta muwaadiniinta looga shakiyo crono ama kuwa ka yimaada dalalka uu ka dilaacay cudurkaas war-saxaafeedka wasaaradka wasaaradda caafimaadka kasoo baxay ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in wasaaraddu in ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda caafimaadka ay mar walba la socoto xaaladda dadka kasoo degaya garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoona sidoo kale wasaaraddu sheegtay in mar walba lala wadaagi doono wararka la xiriira caabuqa crono ee ku aadan dadka soo galaya dalka waxaana ay wasaaraddu tilmaamtay in wararka kutarakuteynta ay dadka iska daayaan islamarkaana ay mar walba isha ku hayaan halka laga helo waa halka laga qaato wararka saxda ah ee la xiriira arrimaha caafimaadka oo ay wasaaraddu ku sheegtay in ay tahay halkaas wasaaradda caafimaadka ugu dambeyntii wasaaradda ayaa waxa ay bulshada soomaaliyeed ku boorisay in ay mar walba ay wararka la xiriira arrimaha caafimaadka ee ka qaataan ilaha rasmiga ah kana feejignaadaan wararka kutarakuteynta ah iyadoona sidoo kale sheegtay in wasaaradda aysan jirin ilaa iyo haatan xaalad lasoo wariyey cudurkaas oo dalka soo gashay iyadoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqday in ay arrimahaas ay ka feejignaadaan islamarkaana ay iska daayaan wararka kutarakuteynta ah ee xiliyada qaar lagu faafiyo baraha bulshada
mahadsanid washington